alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma wa can caasimin alaxwali can cabdilaahi bni can cabdillaahi bni sarjisa radia allahu canhu caasim alaxwal waa taabici wuxuu ka wariyey saxaabiga ah cabdillaahi bnu sarjis la odhan jiray qaala inuu yihi qultu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baan ku udhi yaa rasuula allah gafara allaahu lak ilaahay ha kuu dembi dhaafo qaala wuxuu rasuulku uhi walak adna ha kuu dembi dhaafo qaala caasimun caasim wuxuu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi saxaabigii istakfara laka rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ma rasuulka ilaahay baa dembi dhaaf kuu dalbay oo inuu ilaahay dembigaaga dhaafo kuugu duceeye arrintaasuu markaa aada u weynaystay oo dee shakhsigan ee rasuulku u duceeyey sala allahu calayhi wasalam ducada rasuulkuna mustajaaba ay tahay qaala wuxuu idhi cabdillaahi nacam haa walaka adnaa rasuulku waa kuu duceeyo istikfaar buu markaa kuu dalbay dembi dhaaf buu adna kuu dalbay uma talaa wuxuu akhriyay saxaabigu hadihi laayata aayaddan wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat wastakfir dhaafitaan u dalab lidanbika dembigaaga iyo walilmu'miniina waalmu'minaat ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka ah ilaahay jala wacalaa ka bari dembigiinna inuu dhaafo rawaahu muslim markaas saxaabigu wuxuu leeyahy ilaahay baa rasuulka faray sala allahu calayhi wasalama inuu dadka mu'miniinta ah dembi dhaaf u dalbo amarkaa ilaahayna rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa u hoggaansamayaa marka adna dadka mu'miniinta ah baad ka mid tahay oo sidaasu adna dembi dhaafku ugu dalbay waayah qaala wa can abi mascuudin ilansaariyi radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam inna mimaa kii waxaa ka mid ah adraka annaasu dadku ay ka soo gaadheen min kalaami nubuwati aluulaa min kalaami nubuwati ay min kalaami dawi nubuwa nebinimada kuwii u saaxiibka ahaa hadalkooda nebinimadii aluulaa hore ee macnii ka horeysay ta rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ee alkhaatima ah waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxi tastaxi haddii aanad xishoonahayn fasnac samee maa shi'ta waxaa doonto samee rawaahu lbukhaari markaa xikmaddaa ah haddii aanad xishoonayn waxaa doonto samee waxay ka mid tahay ambiyadii hore hadallada dadku markaa ay ka soo gaadheen ee ay kala dhaxleen ee waxa weeye dadka calaa maril cusuur dhexdooda markaa ku faafi jirtay maxaa looga jeedaa idaa lam tastaxi fasnac maa shi'it ahlulcilmigu laba macnoba way sheegeen macnaha koowaad waa in la yidhaahdo waa amrun bimacna tahdiidi waalwaciid samee waxaa doonto macnihii haddaanad xishoonayn waxaa doonto samee ilaahay baa jalla wacalaa kaa abaalmarin doona wixii xun ee aada faraha la gasho eh macnaha labaadna wuxuu yihi in la yidhaahdo maya waa amrun bimacna alkhabar oo macnuu waxa weeye haddii aanad xishoonayn oo xishoodku qabanaya aanad lahayn dee baddaa doontaad gelaysaa waxa doontaad iska samaynaysaa oo qabaa'ixda iyo fawaaxishka iyo macaasida iyo xumaanta iyo waxyaabaha laga xishoodo haddii xishood kaa joojiya aanad lahayn iyo xayndaab kaa qabtaa waad iska jeedaysaa meel walba waad iska dhexgelaysaa si kastaba haatee xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa xishoodku inuu yahay khasladaadu muhiima iyo weliba inuu yahay mid dadku markaa waxa weeye ay dadka wanaagsani ku sifaysnaayeen ambiyadii horena dadkooda ay u sheegeen wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama awalu maa yuqdaa bayna annaas awalu maa yuqdaa ay awalu lqadaa'i kala saarka u horeeya bayna annaasi la kala saaray yowma alqiyaamati maalinka qiyaame fi dimaai alqadaau fi dimaa waa kala saarka dhiigaga waxa weeye lagu kala saarayo ee wixii markaa dhiigaga xagga dhiigaga ku saabsanaa loo kala markaa qaadayo muttafaqun calayhi waay marka macnuhu sida sharaxaba uu ku sheegayo saasuu noqonaya awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dimaa ee awalu lqadaa bayna annaasi alqadaau fi dimaa ciraabo kalena way ku bannaan yihin xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waxa dhiigga la idhaahdo iyo sida uu u adag yahay in macnii qof dhiiggiisa xaqdarro la yskaga daadiyo arrin aada u adag weeyaan ma garanaysaa macsuum dhiiggiisuna uu yahay weliba ku dar sidaa awgeed baa maalinka qiyaamo isagaa loogu horraysiinaya ahmiyaddiisay ku tusaysaa xadiid kalena waa kii jiroo kutubta qaar aynu ku aragnay ama kitaabkan qudhiisa xaggiisa hore aynu kusoo aragnay awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaah addoonka waxa ugu horeeya qiyaamaha laga xisaabinaya waa salaada kaa xadiidkan iyo xadiidkaasi iskama hor imanayaan xadiidkan inoo yaallaana wuxuu ku saabsan yahay xaqa xuquuqda bani aadamku isku leeyihiin ama waxyaabaha dhex maraya kolka la eego dhiigga ayaa ugu horeeya oo loo kala xisaabinaya cibaadaadka ilaahay jalla wacalaa marka la eegana salaadaa ugu horeynaysa qaala wuxuu ihi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama khuliqat ilmalaa'ikatu malaa'igta waxaa laga abuuray min nuurin nuur baa laga abuuro ilaahay jalla wacalaa uu ka umay wa khuliqa aljaannu jinkana waxaa laga abuuray min maarijin mid isku jiroo min naari naar ah haa mid isku jirahoo mukhtalit ahoo naara baa laga abuuray oo jinkiina dab baa laga abuuray maarijkuna wuxuu noqonayaa makhtalata min axmara wa asfara wa akhdar waxa isugu jira casaan iyo markaa boodho iyo cagaar isugu jira dabkuna had iyo jeer markuu sidaa u ololaye waa leeyahay midabadaasi kala duwan waa laga dheehan karaa oo waa laga arkaa wa khuliqa aadamu mima wasifa lakum aadamna waxaa laga abuuray waxa laydiin sifeeye macnii qur-aanka laydinku sheegay rawaahu muslim oo turaab iyo ciid baa laga abuuray waaye turaabkaasina markaa marxalada ayay martay sidaa awgeed baa qur-aanka marna tiim baa la sheegay marna xamayn min salsaali min xamayn masnuun yacnii maraaxilkii ay martay weeye dhoob ciiddaasi wa canhaa radia allahu canha qaalat kaana khuluqu nabiyi illaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay akhlaaqdiisu waxay ahayd alqur'aana qur'aanka ayay ahayd dhaqanka rasuulka ilaahay qur-aanku ahaa rawaahu muslimun muslim baa wariyey fii jumlati xadiidin tawiil xadiid dheer isagoo ka mid a markaa dhowr jeer baa la weydiiyey oo akhlaaqdii rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aankaasi ayay ahayd oo sidaa qur-aanku sheegayo ayuu rasuulkuna fulin jiray sala allahu calayhi wasalama waayahay sidaa awgeed baa ilaahay ku sifeeyey akhlaaq weyn wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq iyo dhaqan weyn baad ku sugan tahay nebi muxamedow wacanha wacan caaishata qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama man axaba liqaaa allah la kulanka ilaahay qofka jeclaada axaba allaahu liqaa'ahu ilaahayna la kulankiisa uu jeclaada waman kariha qofka naca liqaaa allahi kariha allaahu liqaa'ahu ilaahayna markaa la kulankiisa uu naca wa qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay waa karaahiyatu lmowt ma geerida in la necbaysto la karaahiyaystaa loo jeedaa yacnii macnaha looga jeedo necbaanshaha la kulanka ilaahay ma geerida in la nacaa dee fa kullunaa dhammaantayaba nakrahu lmowta geerida waa karaahsanaayo dabci ahaan buu qofka waxa weeye geeridiiyo shiddadeeda iyo dhibaatadeeda u karaahsanaya marka ma saasaa looga jeedaa qaala wuxuu ihi laysa kadalik sidaa ma aha sidaa ma aha walaakina almu'mina ha yeeshee mu'minka idaa bushira marka loogu bushaareeyo biraxmati illaahi wa ridwaanihi wa jannatihi raxmadda allah iyo raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa axaba wuxuu jeclaanayaa liqaaa allah fa axaba allahu liqaa'ahu ilaahayna la kulankiisuu jeclaanaya wakhtigaasina waa cinda alixtidaar waa marka geeridu ku soo xaadirtay qofka nafta laga qabanayo ayaa loogu bushaaraynayaa qof walba wixii ka horreeyey wa ina alkaafira gaalkana idaa bushira marka loogu bushaareeyo bicadaabi illaahi wa sakhati cadaabka ilaah iyo cadhadiisa kariha wuxuu karaahsanayaa isna nacaya liqaaa allahi la kulanka ilahay wa kariha allahu liqaahu ilahay la kulankiisa ayuu nacayaa rawaahu muslim marka geerida jeclaanteeda iyo nicbaanteeda ma aha macnaha xadiidkuye waa kolka qofka loo bushaareeyo ayaa kii wanaag loogu bushaareeyeyna xaalkiisu sida noqonaya kii cadhada ilaahi iyo ciqaabtiisa loogu bushaareeyeyna xaalkiisu sidanuu noqonayaa qof walibana waa wixii uu hore usii shaqaystay ee uu hore u sii dadaalay kullu nafsin bimaa kasabat rahiina xadiidku markaa wuxuu inoo tilmaamayaa waxa weeye ilaahay jalla wacalaa dadka wanaagsan ee markaa wanaagga loogu bushaareeyo la kulankooda inuu jeclaanayo qaala wacan ummi lmu'miniina safiyata binti xuyayin radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama muctakifan mid ictikaafsan buu ahaa fa ataytuhu waanu imi azuuruhu xaalo aan soo ziyaaranayo leylan habeennimo xadadtuhu waan u sheekeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam goor habeennimaa baan u imi halkiisii yarayd oo rasuulku markuu ictikaafayo meelo yaroo gaara markaa wax daahiyo wax loogu sii dayn jiray masaajidka ka mid ah halkaasaan ugu imo dabadeeta waan u sheekeeyey uma qumtu dabadeeta waan kacay lianqaliba si aan u noqdo oo gurigii aan ugu noqdo faqaama maci macayga ayuu rasuulkuna kacay sala allahu calayhi wasalam liyaqalibanii si uu iila noqdo oo macnihii uu ii celiyo uu iisii yar dhoweeyo waaya famara rajulaani waxaa soo maray laba nin oo min alansaari ansaarta ka mida radia allahu canhuma falamaa ra'aya nabiya markay arkeen nebiga sala allahu calayhi wasalama asracaa tallaabaday markaa dedejiyeen way degdegeen oo dee goortuna waa habeennimo rasuulku qof dumara markaa la socda markay arkeen ayay waxoogay tallaabada yaro dedejiyeen fa qaala wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalama calaa rislikumaa kaadsada macnuu waxa weeye mshiya calaa hay-atikuma sidiinii isaga socdo aayar iska socdo waxba dee ha degdegina innahaa safiyatu bintu xuyayin waa safiye eh cid kale maaha eh waa reerkaygiiyo waxa weeyaan maaragtay waxba ha degdegina aayar iska socdo fa qaalaa waxay idhahdeen subxaana allah yaa rasuula allah subxaana allah bay idhahdeen ay tanziinan lilaahi cama laa yaliiqu bih marka litacajub bay ula yimaadeen tasbiixdu ay u subxaanalaysteen oo macnuhu waxa weeye rasuulka ilaahay miyaanu ku tuhmi karaa dee ma adigaan waxa weeye ku tuhmi karaa miyay arrintaasi naga suuragal tahay saas oo kale fa qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ina shayطaana shayطaanku yejri wuxuu ka xulaa min ibni aadama ibni aadamka majra dami dhiigu halka uu ka xulay uu ka maro meelaha iyo xubnaha dhiigu raaco isna ka raaca daahirkiisa in lagu xambaarana waxa la wax diidayaa ma jiraan wa inii aniguna khashiitu waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa quluubtiina sharan shar inuu ku tuuro aw qaala ama wuxu uhi shay an wax muttafaqun calayh markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama xadiidku waa wax fawaa'id badan xadiidkii axaadiistii cumdahana uu ku jiray waxaynu ku soo koobaynaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sumcaddiisii uu ilaashaday waanu isberi yeelay qof kasta oona waxa weeye sidaasi ayaa markaa u fiican inuu sumcaddiisa iyo sharaftiisa ilaashado uu isberi yeelo waay weliba uu iska ilaaliyo meelaha keenaaya in la tuhmaysto ama xumaan laga malaysto gaar ahaan dee qofka ardayga ama ahlulcilmiga ta kale saxaabadii rasuulkana sala allahu calayhi wasalama inuu shayddaanku waswaasiyo oo waxaan fiicnayn oo ay ku dambaabayaan qalbigooda uu ugu sheekeeyo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa ka difaacay iyagana waa ka horjoogsaday soo ma aragti oo rasuulkeenna sala allahu aleyh wasalam wuxuu fahansanaa shaydaanka iyo dhibaatooyinkiisa iyo tababkiisa markaa wuxuu ka baqay inay rasuulka tuhmaan ugama baqin oo laba ninoo mu'miniini ahayn sa ahaatee wuxuu uga baqay inuu shaydaanku heh qalbiyadooda wax ku waswaasiyo wax u sheeg sheego taasuu markaa meesha ka saara marka dana badan iyo faa'iidooyin badan baa rasuulku u xasiliyey sala allahu calayhi wasalam waxaa kaleynu halkaa ka arkaynaa shaydaankaasi jidhka sidaa u dhex qaadaya ilaahay jalla wacalaa oo qofka ka ilaaliya mooyaane si kale markaa isagama ilaalin karo sida awgeed waa in ilaahay laga magan galo waa in ilaahay jalla wacalaa laga barya inuu kaa badbaadiyo wa can abilfadli cabaas bni cabdiilmualibi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi shahidtu waxaan xaadiray maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay la jirkiisa yowma xunaynin maalinkii xunayn dagaalkaasina bacda fatxi maka ayuu dhacay oo markii rasuulku uu maka furtay buu maqlay carab xaggaa isku urursanaysaa umuu sii kaadkaadina markiiba wuu ku soo kici timay isagoo ciidan fara badan wata falazimtu waan laazimay ana aniga iyo wa abuu sufyaana bnu alxaaris ibni cabdilmualib ninka magaca laha oo rasuulka in adeerkii ahi rasuulallaahi rasuulka ilaahi baanu laasimnay sala allahu calayhi wasalam falam nufaariqu kamaa nafaaruqi wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna sala allahu calayhi wasalam calaa baqlatin lahu baydaaa baqaluu lahaayoo cad buu saara ahdaahaa lahu waxa uu soo hadiyey farwatu bnu nufaasata aljudamiyo ninka magacaa lahaaba uu soo hadiyey falama altaqa almuslimuuna wlmushrikuuna muslimiintiiyo gaaladu markay kulmeen wala lmuslimuuna muslimiintii way dhabar jeediyeen mudbiriina iyagoo markaa jeedsaday fatafiqa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama markaas sababkuna waxay ahayd iyagoo muslimiintu ciidan badan ah oo toban kun oo marka hore rasuulka la socday sala allahu alay wasalam markuu maka soo galay iyo laba kun oo kasii raacay maka laba iyo tobankaa kun ah aada ciidan u badan ah oo xaggaa iska sii jeedaa gaaladii waxay u galeen waadi markaa halkii ay ku socdeen ka soo sokeeyo oona iska filahayn soo ma aragtid meel bay usii galeen dabeetana nimankii hawaazi la odhan jirayo aada u yaqaana leebkii waxaa ayuunbaa dee iyagoo muslimiintu iska socdo markaa iska baraad la-oon halkaa cadow ka filahayn ayaa roobka kaga dhigay leebabkii markaasay dee u adkaysan waayeen markay de raggii bar la tagtay bar ku dhacday bar magaranaysa roobka lagaga dhigay ayay adkaysan waayeen oo rag badani waxa weeye ay meeshii ka yaaceen fatafiqa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu gudagelay sala allahu alayhi wasalama yarkudu inuu cirbiyo baqlatahu baqashiisii qibala lkufaari xagga gaalada u cirbiyo isagu kamuu cararin xaggoodabuu waxa weeye isu sii daay wa ana aniguna haddaan cabaas haya akhidin waxaan hayay bilijaami baqlati rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalama xakamihii baqasha rasuulka akufuhaa waanan qabanaayey iraadata anlaa tusrica doonisaan doonaya darteed inaanay degdegin oonay dheerayn oo xagga cadowga aanay dee rasuulka lasii dhex gelin oo markaa waan ka joojiyey waxaan doonayey inaanay rasuulka sala allahu calayhi wasalam xagga cadowga la dhex qaadin wa abuu sufyaana abuu sufyaana aakhidun wuxuu hayay birikaabi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama rikaabkii rasuulka yacnii rikaabkii ama heeriyadii uu rasuulku ku saaraa baqasha ee uu dul fuushanaa ayuu isna dhinaca hayay dee dagaal baa lagu jiraayo orod iyo socode si aanay ula wareegin oo aanu uga dhicin wa qaala rasuululaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ay cabaasu ay yaa cabaasu cabaasow naadi waxaad u dhawaaqda asxaaba samura raggii quraca u dhawaaq samuradana waa waa geedii agteeda saxaabada in badan oo ka mid ay rasuulka kula baycoodeen laqad radia allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara oo qurac bay ahayd baa la yidhi wa qaala cabaasun cabaas baa wuxuu yihi wa kaana wuxuu ahaa rajulan nin sayitan cod dheere makaana wa kaana rajulan sayitan waxaa odhanaya raawiga cabaas ka warinaya nin aad u cod dheer buu ahaa cod qurux badan faqultu waxaan ihi bu ihi cabaas biaclaa sawti codkayga kii u dheeraa waxaan ku idhi ayna asxaabu samura raggii qurucu maye raggii qurucu maye fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay lakaana cadfatahum soo noqoshadooda waxaad moodaa xiina samicuu sawti codkayga markay noqdeen cadfatu lbaqari calaa awlaadiha ku soo rogaal celinta ama kusoo noqoshada ladu ay kuweeda yaryar maqasheeda yaryar ay kusoo rogto tusaale ahaan sac ilmo yar wato oo dabeeta intuu ka yaro dhaqaaqay uu sici yaraa neefkii yaraa uu cabaaday ama wax qabsadeen ama uu iska cabaaday siduu markaba isugu soo rogo oo kale ayay markiiba isu soo rogeen taasina waxay tusaysaa inaanay marka horeba fogeyn fa qaaluu waxay idhaahdeen yaa labayka yaa labayka ku yeelay ku yeelay ee ijaaba bacda ijaaba weeye markiiba way soo noqdeen fakhtataluu way dagaalameen hum iyaga iyo walkufaara gaaladii way dagaalameen ha iyag iyo gaaladii baa dagaalamay wa dacwatu yeedhmadu fil ansaari ansaar bay ku sugnayd oo ansaar baa loo yeedhayo yaquuluuna waxay lahaayeen dadkii dagaalka goobta dagaalka joogee dirirayay yaa macshara alansaari jamaacadii ansaareede yaa macshara alansaar uma qusirat dabeete waxaa lagu gaabiyaa dacwatu yeedhmadii calaa bani lxaaris bni lkhasraji nimankaasoo ansaarta ka mid a yaa bani lxaaris bni lkhasraji yaa bani lxaaris bni lkhasraji saasaa lalaha fanadara rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu eegay sala allahu alayhi wasalam wahuwa isagoo calaa baqlatihi baqladiisii saara kalmutataawili calayha oo sidii markaa marka kor mid isu taagayo oo kale ah korkeeda isu taagayo oo kale ah ilaa qitaalihim dagaalkoodiibuu eegay marka ilaa qitaalihim fanadaradaa horey ku tacalluqaysa faqaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalam haadaakani xiina goortii weeye xamiya uu adkaaday alwatiisu dagaalkii u adaaday marka waa wakhtigii dagaalkii uu caddaaday watiisna sheekhu isagaa inoo macnayn doona uma akhada rasuululahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam wuxuu qaaday xasayaatin qururux buu qaado faramaa bihina wuxuu ku tuuray wujuuha alkufaari wejiyada gaalada ayuu sidaa ugu saydhiyey uma qaala dabadeeta wuxuu ihi inhazamuu way jabeen wa rabbi muxamedin rabbiga muxamed baan ku dhaartay tanina waxay ahayd mucjizaadkii rasuulkay ka mid ahayd sala allahu calayhi wasalam oo kafkii qururuxa ayuu sidaa ugu saydhiyey mid walba ilaahay jalla wacalaa indhaha ayuu markaa kaga saydhay ilaa ay sidaa ku jabeen fadahabtu waan tagay anduru anigoo markaa eegaaya anduru xaalaan fiirfiirinaayo xaaladda iyo dagaalku siduu socdo markaas sida sharaxa uu ku sheegaayo wakhtigan uu tegay cabbaas ma aha markii qururuxa la saydhay waa ka yaro hor weeyi haa sida aynu maaragtay siyaaqba ka arkayno fa ida alqitaalu waaba dagaalkii oo calaa hay-atihi qaabkiisi iyo fii ma araa sida aan arko fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee maa huwa ma aha xaalka iyo shaanigu ilaa an ramaahum inuu ku tuuray mooye rasuulka ilaahay bixasayaatihi quruurixiisii oo famaa ziltu aanan ka zuulin araa inaan arko xaddahum afkoodii kaliilan mid saawira inuu yahay wa amrahum arrinkooduna mudbiran mid dhabarjeediya inuu yahay rawaahu muslimuun mar alla markii rasuulku quruuxa ku saydhay sala allahu calayhi wasalam ayaa xadkoodii waxa weeye oo markaa looga jeedo ba'sigoodii iyo dagaalkoodii uu noqday mid kaliila xadka waxaa la ydhaha dee gudinta iyo midida iyo waranka iyo waxyaaba afka shaygaa la shayga afkiisa kaliila waxaa looga jeedaa waa marka uu yahay mid maaragtay raawisa ama afdaran marka waxaan arkay dagaalkoodii oo waxa weeye sii daciifaya oo haddii allaba kuu roon yahay sii liigaya buu leeyahy wa amrahu mudbira qaala wuxuu uhi alwatiisu atannuuru waa moofada weeye marka n sida moofada haddii allaba kuu roon yahay dabka loogu shidee dabadeeta ay u shidmato ee ay u kululaato ayuu dagaalkii u kululaaday weeye aqwaal kalena way ku jirtaa wa macnaahu macnihiisu waxa weeye ishtadat ilxarbu dagaalkii uu daraaray waxaana la yidhi hadalka caynkaasa haadaa xiina xamiya alwatiisu waa hadal aada u baliiq ah oo xeel dheer canay ka mid tahay isticmaallada aan rasuulka looga horrayn sala allahu calayhi wasalam dabadiina sidaa dadku ay ku isticmaaleen wa qowluhu hadalkiisa uu yidhi xaddahum huwa bilxaa'i lmuhmalati ay ba'sahum dagaalkoodii baa looga jeeda waayahay xadiidkana markaa fawaa'id fara badan ayuu xambaarsan yahay oo igu muhiimsan tahay sida ilaahay jala wacalaa rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam uu ugu hiilinayey oo ay ka mid tahay si kasta oo dadka muslimiinta ah tiradoodu u badan tahay hubkooduna waxa weeye u khatarsan yahay inaanay arrintaasi tala saaran ama xaggeeda fiirin waa inay mar walba ilaahay tala saartaan oo ilaahay ku tiirsadaan oy ogaadaan haddii ilaahay u hiiliyana inay badinayaan haddaanu ilaahay jala wacalaa u hiilinna inaan waxa weeye hubkooda iyo tiradooda waxba tarahayn waay qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama ayuhannaasu ya ayuhannaasu dadyaha ina allaha ilaahay ayibun waa allaha wanaagsan laa yaqbalu man aqbala ilaa ayiban wax wanaagsan mooyaane ilaahay waa ayib waa ayibun waa min asmaa illaahi jala wacala wey lihada alxadiid soo ma aragti waa ayib ilaahay jala wacala si walba waa allaha u wanaagsan asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo si walba waa allaha ayibka u ah wax ayiba mooye wax kalena ma aqbalo oo tusaale ahaan sadaqada iyo wixii lala baxayo xalaasha ayuu aqbalaa camaladana wixii khaalis ahee ilaahay dartii loola jeedo sunnada rasuulkana la waafajiyo aqbala wa ina allaha ilaahayna amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu faray bimaa amara bihi lmursaliina rususha wixii uu faray faqaala tacaala alla wuxu uhi yaa ayuha rasulu rusul yahay kuluu cuna min aayibaati wanaagyada markaa wax ka cuna waxyaabaha ayibaadka ah ee macaan ee xalaasha ah wacmaluu saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsanna sameeya marka labada arrin buu rususha faray rusushana mar looma wada dhawaaqin oo isku wada mar dee may ahayne rasuul walba ilaahay jala wacalaa wakhtigiisii buu sidaa ugu dhawaaqayu taa faray wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxa aanu idinku arsaaqnay ayibaadkiisa kiisa wanaagsan ee ayibka ah xalaasha wax ka cuna waay uma dakara rajula kuluu min ayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilahi in kuntum iyaahu tacbuduun uma dakara wuxuu sheegay rasuulku arrajula nin buu sheegay yutiilu dheeraynaya safara safarka dheeraynaya oo tusaale ahaan safar dheer ku jiro oo cibaadaba ah oo xaj oo kale u safray ama jihaad kaasoo ashcaa basaasaysan oo aqbara boodhaysan oo yamudu yadayhi labadiisa gacmood u taagaya ila samaai xagga sare yaa rabbi yaa rabbi ay qaa'ilan xaala uu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi rabbigayow rabbigayow wa maطcamuhu cuntadiisuna xaraam weeye wamashrabhu acbistiisuna xaraam weeye wamalbasuhu dharkiisuna xaraamun xaraam weeye waqudiya waxa lagu koriyeyna bilxaraami xaaraan faannaa yustajaabu lidalik faannaa yustajaab ay fakayfa yustajaabu sidee looga aqbalayaa lidalika ay lidalika arajuli ninkaa sidee wax looga aqbalayaa ama faannaa yustajaabu lidalika sidee looga aqbalayaa macnii ducada lidaalika xaaraanta yaraantiisii iyo weynidiisiiba uu cunayey darteed rawaahu muslimun muslim baa wariyey xadiidkanna markaa wuxuu asal ku yahay aadaabta ducada iyo waxyaabaha ducada marka lagu aqbaliyo waxyaabaha lagu aqbali waayo waxaa ka mid a waxyaabaha ducada qofka lagaga aqbalo xalaal miiradka ama xalaal culnimada inuu qofku qof xalaal cuna yahay ma garata qofku inuu yahay qof xaaraan cunaho xaaraan quutaana oo waxyaabaha ducada lagu aqbali waayo imanka ninkani waa musaafir ilaahay buu baryayaa markaa weliba waa musaafir ha ahaade eh waa mid dhibaata ay ka muuqata iyo basaas iyo xaalad adagi ilaahay buu baryayaa isagoo rububiyadiisa ugu tawasulaya gacmuhu weliba sare u taagayaa waxala waxaasoo dhammina waa asbaab keenaysa maxay in ducada laga aqbalo intaasoo dhammi iyadoo meesha taallaa haddana lagama aqbalin waxaa ka xoog batay oo ducadiisii loo aqbali waayey xaaraantan uu cunayo oo markanuu weynaaday wuxuu cuniyo wuxuu cabay iyo wuxuu xidhany waa xaaraan wa qudiya bilxaraamna waxay sheegaysaa waxa lagu koriyey xataa fii sikarihi yaraantiisii oo lagu soo quudin jiray xaaraan waay sidaa awgeed lagama aqbalayo fa annaa istifhaamtaasina waa lilistibcaad arrintaasaa la fogaysanayaayo sidee markaa looga aqbalaya waa mid fogoo baciida in laga aqbala wa canhu ay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama halaaatun saddex yanii dadka ka mida laa yukalimuhum allahu ilaahay la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinka qiyaama walaa yuzakiihim mana dahiraayo walaa yanduru ilayhim mana eegaayo oo il raxmadeed ku eegi maayo walahum cadaabun aliimun cadaab xanuunjiyana way leeyihin shaykhun zaanin weeye saddexdaasi waa sheekh oday zinaystay wa melikun kadaabun iyo boqor beenaale ah iyo wa caa'ilun mid caydhaho mustakbirun mustalkibira rawaahu muslim horaynu usoo marray baabkii kibirka alcaailu alfaqiiru faqiirka wey waxay markaa ahlulcilmigu idhaahdeen saddexdan dunuubtoodu waxay u weynaatay lianna arrimaha waxa ugu yeedhaaya daaciga ugu yeedhaaya macaasidaasi ayaa agtooda daciif ku ah waa oday wakhti markaa shahwadiisu ay duulayso ama uu shahwad badan leeyahay ma joogo waa nin weyn oo odaya maca daalika zinadii buu samaynaya markaa khayr darraantiisay kutusaysaa iyo xumaantiisa waaba boqor ama waa madaxweyne oo isagiibaaba dee dadkii u talinaya haddana been buu sheegaya ciduu ka baqanaayo oo bani aadam ahoo uu isleeyahay ciddaasaa waxaa kugu samayn ama ciddaasaa waxaa ku odhanba ma jirto haddana been buu sheegaya waaba caa'il oo midhba ma hayo hadayo jeer dadku waxay ku kibraan hantida iyo hayntiiyo waxaasaa lagu kibraa waxbaba ma hayo waa faqiir faramaran haddana wuu kibirsan yahy hadduu xoola lahaan laana markaa maxaad umalaynaysa ya marka calaa kulli xaal waa wixii ugu yeedhayeybaa agtooda daciif ku ah maca daalika bay xumaanta samaynaya wa canhu ay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama sayxaanu toga sayxaan webiga la ydhaahda iyo wa jayxaanu jayxaan iyo walfuraatu furaat iyo waniilu niil kullun dhammaantoodba min anhaari ljannati webiyaasha jannaday ka mid yihiin rawaahu muslimu waa afar webi sayxaan iyo jayxaan waa laba webi culimaduna markaa meelo kala duwan bay ku sheegaan waxaa ahlulcilmiga qaarkood ay ku sheegaan inay ku yaalaan markaa khuraasaan beledka laydhaah marka waa laba webi oo waaweyn furaatna horaynu usoo marro dee waa webigan dheer ee macruufka ah ee shaam iyo aljaziira carabiya kala dhex mara ilaa halkaa ciraaq ka gala ee dhulka badan mara weeye aniilna isna waa kan dee masar ee macruufka ah ee xaggan usoo kaca suudaan iyo ilaa etoobiya iyo xaggan marka afartaa webi dhammaantood webiyada jannada ayay ka mid yihiin rawaahu muslim bacdu ahlilcilmi waxay ku fasireen macnuu waxa weeye dee waa webiyaal adduunyada ku yaale dadka waxa weeye duldega meelaha dege deegaanka u ah meelaha ay webiyadaasi marayaan baa ilaahay iimaanka waafajinaya dad mu'miniina uu ka yeelayaa markaasaa dabadeetana iimaankooda ay ku mutaysanayaan jannada oo jannada ay gelayaan yah badina markaa webiyadaasi waa xikmada le ee meelaha ay marayaan dadka muslimiinta u badan waxa bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen oo kaba sii fiican in la yidhaahdo waa calaa daahiriha xadiidku waa calaa daahirihi sidaasaa lagu wadayaa inay waxa weeye anhaarta jannada ka mid yihiin ee rasuulku inoo sheegay sala allahu alayhi wasalama oo biyahoodu xaggaa markaa maadadoodu ay ka imanayso kayfka iyo siday isugu tallaalan yihiin iyo siday markaa xaalkoodu yahay ama kayfkoodu iyo qaabkoodu yahayna ilaahay baa og jalla wacalaa wallahu calaa kulli shayin qadiir cilmigana dee wax walba ma ogin wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan cilmigeennu waa mid iska kooban wey wa canhu ay wa can abi hurayrata qaala akhada rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu qabtay sala allahu calayhi wasalama biyadii gacantayda faqaala wuxuu ihi khalaqa allah ilaahay wuxuu abuuray aturbata ciida yowma sabti maalin sabtiya wa khalaqa fiiha waxaanu dhexdeeda ku abuuray aljibaala buuraha yowma alaxadi maalinta axadda wa khalaqa shajara dhirtana wuxuu abuuray yowma alihnayn maalinka ihniinta wa khalaqa almakruuha makruuhiyo waxaa xuna wuxuu abuuray yowma athulaathaa yowma athulaathaa maalinta halaathada wa khalaqa anuura iftiinkana wuxuu abuuray yowma alarbica wa baha fiiha yacni fi lard dhulka dhexdiisana wuxuu ku faafiyo ku firdhiyey addawaaba dawaabta oo waxaa dhulka dul mara oo dhan looga jeedo yowma alkhamiisi maalinka khamiista wa khalaqa aadama aadamna wuxu abuuray sala allahu calayhi wasalam bacda alcasri bacda alcasr oo min yowmi ljumucati maalin jumcaha ka mid a fii aakhiri lkhalqi khalqiga aakhirkiisa markaa khalqiga aakhirkiisa ayuu abuuray fii aakhiri saacatin saacadda u dambaysa oo min annahaari maalina fima bayna alcasri ila alleyl oo a inta udhaxaysa casarka iyo habeenka rawaahu muslim markaa makhluuqaadka kala duwan maalmaha iyo wakhtiyaduu kala abuuray ilaahay jala wacalaa ayuu rasuulku xadiidkan ku sheegay calayhi asalaatu wassalaam waayahay waana markaa faahfaahin cajiiba weeye ilaahayna awooddiisu waa allahayaadka u weyntahay hadduu doono ilaahay jala wacalaa mar buu waxaasoo dhan wada abuuri la waayo inamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun laakiin xikmaddiisa ayaa ilaahay keensatay tadriijiyan inuu sidaa u kala abuuro makhluuqaasoo midba goortuu doono uu maalintuu doono sidaa u abuuro xadiidkan muslim baa wariyey laakiin wuxuu ka mid yahay axaadiidta culimada qaar imaamu muslim ku qabsadeen buu ka mid yahay si kastaba ha ahaatee xadiidku waa saxiix weeye waana marfuuc yah culimo badanina way difaaceen uu ka mid yahay mucallimi alimaamu almucallimi uu ka mid yahay o alimaamu alalbani uu ka mid yahay oo keyrkood uu ka mid yahay way difaaceen oo xadiidku waxay idhaahdeen wax lagu duro male wa can abi sulaymaana khaalid ibni lwaliidi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi laqad inqaacat waxaa ku googoday fiyadii gacantayda yowma mu'tata maalintii mu'ta tiscatu asyaafin sagaal seefood famaa baqiya kumanuu hadhin fiyadii gacantayda ilaa safiixatun seef ballaadhan oo yamaaniyatun yaman lagu sameeyey mooyaane rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey safiixa macnihi waa ballaadhan qaabkaa hay-addaa u samaysan weeyo sidan looxoo kale sidaa waxa weeyaan markaa u ballaadhan xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa saxaabigaa la odhan jiray khaalid ibn lwaliid alqurashi radia allahu canhu wa ardaa fadligiisa iyo sugnaantiisa uu markaa waxa weeyaan jihaadka sugnaa iyo siduu gaalada u gaagaabiyey rasuulkuna waxaabuu ku magacaabay sayfun min suyuufi illaah sayfun min suyuufi illaahi baa rasuulku ku magacaabay sala allahu calayhi wasalam maalintanna waxay ahayd maalin niman gaalo ah oo aada u fara badan la ysilayoo mu'tadani waa meel shaam ku dhowo waa maalinkii waxa weeye qaadadii ciidanka muslimiinta hogaaminaysa la laayey ee jacfar ibnu abi aalib iyo cabdilaahi ibnu rawaaxa iyo waa maalinkii la dilay weeye marka markii dambe ee xaaladdu adkaatay oo maradii la laayey muslimiintii ay in badana dhimatay ayuu khaalid radia allahu canhu isagoo isaga aan la dooranoon la odhanna hogaami dagaalkana uu khibrad badan u yaqaanay geesinimo iyo markaa awoodna ilaahay jala wacalaa uu ku manaystay ayuu markii dambe waxa weeye arrinta majaraha u qabtay kolkaasuu muslimiintii taatika ay ku badbaadaan keenay kolkaasuu gaaladiina waxa weeyaan markaa aada iyo aada ula dagaalamay ilaa ay jebiyeen markaa maalintaasuu leeyahy sagaal seefood baa gacantaydaa ku madhay sagaal intuu dilay markaa maxaad malaynaysa hadda wuxuu ulamaahe waa seefee garw ya sagaal seefood baa ku madhay waxay tusinaysaa intuu bartanka u galay halkay ka buuxeen inuu dee saasuna ula raacraacayey uu saa ugu gaagaabinayo saa ugu yaryaraynayey bay ku tusaysaa taasunbaa wuxuu ihi gacantayda ku hadho iska xejisa wa can camr bni alcaasi radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama yaquul idaa xakama alxaakimu xaakimku marka uu xukumee faijtahada uu dadaalo uma asaabo dabadeeta xaqi u asiibo falahu ajaraani laba ajar buu leeyahay waa in xakama hadduu xukumo oo wajtahada uu dadaalo oo faakhtaa uu gafana falahu ajrun hal ajar buu leeyahy muttafaqun calayhi markaa xaakimkaa ijtihaadaya waxaa loo shardiyaa laba shardi kow wa an yakuuna ahlan lilijtihaad horta ijtihaadka waa inuu ehel u yahay ka labaadna waxa uu ku ijtihaadayaa waxuu ijtihaadku ku bannaan yahay waa inuu yahy masaladee nas cad lahoo ijtihaadba aanu ku bannaanayn inuu ka ijtihaado lama ogola weliba waa inuu markaa awooddiisa aanu waxba iskula hadhin ee isagu wax alla wixii awood uu bixin karo wax alla wixii baxhi uu la iman karo wax alla wixii awood uu bixin kara xaqa siduu gaadhi lah waa inuu waxa weeye la wada yimaado qofka noocaasi marka uu khayrkii inuu waafaqo uu ku ijtihaado uu ku dadaalo hadduu waafaqana laba ajar buu leeyahay haddii aan u waafaqina hal ajaro ee halka ajar wuxuu ku leeyahay dadaalkaa uu dadaalay ee uu ku dadaalay siduu xaqa u asiibi lahaa kii laakiin aan mujtahidka ahaynen ehelka u ahayn ijtihaadka xataa haddii uu asiibo oo sida saxdaa uu asiibo waa dembiili soo ma aragti hadduu qaldamo iska daayo xataa hadduu asaabo asiibo ayuu dembiilaya waayo ehelba uma ah وعn caaشhaةa رadي الlه عnهa أن النaبya slى الlه عlيه وsلم qaala wuxuu hi alxuma xumadu min fayxi جahanama جahanamo karkeeday ka ahaatay fayxu جahanama waa intishaaruhaa weeye fabruduuhaa ku qaboojiya bilmaaءi biyo ku qaboojiya mutafaq عalayh oo fabruduuhaa luuqada fiicani waa taa in hamse hamsatulwasli laga dhigo oo min barada laga keena min barada fabruduuhaa bilmaaءi biyo ku qaboojiya waa tahay luuqaa jirta kaloo odhanaysa faabriduuhaa oo hamsada hamsatulqaciba ka dhigaysa laakiin luuqadaasi waa luuqa radiah luuqa radi'a weeyaan bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo waxaa baraarujinaya markaa musanifka alimaamu nawowi sharxa muslimka kayrkiina way baraarujiyeen fabruduuhaa bilmaa ee asmaa binti abibakarna saasay samayn jirtay baa laidhi qofku markuu xumadoodo biyahaasi waxa weeye in lagaga qaboojiyo xumadda ayay fari jirtay wa canhaa caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha can nabiy sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yihi man maata qofka dhinta wa calayhi sawmun xaalo uu soom markaa saaran yahay korkiisu soom lagu leeyahay saama canhu waxaa ka soomaya weliyuhu kiisa markaa xigtadiisa ka soomaysa muttafaqun calayhi cidda markaa qariibkiisa ah ee u dhow baa ka soomaya qofkii soom lagu lahaa soomkaasoo soom nadara ah ama soom faral ah oo ramadaan ah ama soom waxa weeyaan maaragtay hadduu doono kafaaraba ah sida bacdu ahlilcilmi ay qabaan oo ku waajibay yah inuu waxa weeye la yimaaduu gutana markaa tamakunsaday oo u suuro gashay dabadeetana aan la iman qariibkiisaa ka soomaya waay qaala wuxuu uhi walmukhtaaru sida la doortay waxa weeye jawaasu sawmi bannaanida ay bannaan tahay inuu qariibkii ama weligii ka soomo caman maata ha cidda dhimatay wa calayhi sawmun iyadoo soom lagu leeyahay lihaada alxadiidi xadiidkanaana u daliila waalmuraadu bilweliyi weligana waxaa looga jeedaa alqariibu ka xigtada ah waarihan kaana mid dhexlaaya ha noqdo aw hayra waarihan ama midaan dhexlayn ha noqon oo xigtadii waxaa ka mid noqon karta xaaskaagu inankay dhashay oo kale ya waayah qof kaleoo xigtada dhowba ka mid oon haddana ku dhexlayn baa iska suuro geli kara markaa masaladani dee kutubta fiqiga ay caan ku tahay waynu aragnay cumdihii waynu kusoo aragnay ahlulcilmigu aqwaal bay ku leeyihin bacdu ahlilcilmi waxay maraan soomkaa nadarkaah oo keliya laga soomi karaa rag badanina waa sida ay rajaxaan bacdu ahlilcilmina waxay leeyihin maya nadar iyo rabadaanba qaarna waxay leeyihin waa soomka waajibka ah oo dhan macaalka kafaarada xadiidkan cumuumkiisa marka la eegana wallahu aclam wuxuu tilmaamayaa soom oo dhan in qofka laga soomi karo soomkii saaraa waajibka ku ah ha yeeshee wuxuunbaa baraarujin mudan weligu inuu ka soomaa waajib kuma aha bacdu ahlilcilmi baa yidhi waa ku waajib oo waxay idhaahdeen man maata wa calayhi sawmu saama canhu waliyuhu khabarkani waa khabarun bimacna alamri saama canhu ay liyasum canhu waliyuhu weeye waa sida ibnu xasmi u maro ha ka soomo weligiisu inuu ka soomo marka waa amar dee amarkuna yaqtadi lwujuub bay dhaha inu ka soomo waa waajib laakiin sida raajixa ah waajib maaha waxaana amarkan ka sarfinayo waajibnimada walaa taziru waasiratun wisra ukhraa aayaddaa qur-aankaabaa ka sarfinaysa waayo haddii la idhaha waa waajib waxaa ka dhalanaysa hadduu ka soomi waayo oo uu ka tago waajibkaa in la idhaha uu dembaabaya taa haddii la idhaahdana inuu cid kale waxay gashay dartii u dembaaba meesha ka imanaysa marka calaa kulli xaal waajib kuma ah wa can cawf bni malik bni طufayli an caaishata radia allahu canha xudiat waxaa looga warramay ana cabdallaahi bna azubayri radia allaahu canhuma ana cabdallaahi bna azubayri radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi fii baycini aw cataa'in ama deeq acdathu ay bixisay caaishatu caaisha radia allaahu tacaala canhaae inuu dartii markaa u yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay latantahiyanna way ka joogsano way ka joogsana caaishatu caaishe waxa ay sidaa markaa ugu tasarufayso aw la axjuranna calayha ama waan ka xajrin gebigeeda inay maalkeeda ku tasaruftaan kama joojin qaalat waxay tidhi ahwa qaala haada ma isagaa sidaa yidhi qaaluu waxay idhaahdeen nacam ha qaalat waxay tidhi huwa lilaahi calaya nadrun huwa shaniga iyo xaalku wuxuu yahay lilaahi calaya nadrun ilaahay nadar buu igu leeyahay allaa ukalima bna zubayri abadan ibnu zubayr weligay inaanan la hadlin habaar yarna way u teegaro oo inantoodii baa dhashay faistashfaca bnu zubayri ilayha ibnu zubayr baa markaa wuxuu dalbaday in looga ergeeyo ilayha ilaa caaisha caaisha in looga ergeeyo ayuu maaragtay dalbaday oo dad buu markaa u dirdiray xiina taalat ilhijratu hijradu markii ay ku dheeraatay faqaalat waxay tidhi laa maya wallahi ilaahay baan ku dhaartay laa ushafficu fiihi abadan weligay inaanan ergediisa markaa aqbalahayn walaa ataxanathu ilaa nadri nadarkaygiina jabin maayo oo wixii aan ka nadray la iman maayo waay falamaa taala daalika arrinkaas markuu ku dheeraaday cala bni zubayr ibni zubayr oo dee waa habaryartii oo umulmu'miniinana ah waxa weeye qaraabadiisii habaryartiina ah cilmigeedana aynu garanayno iyo markaa dee waxa weeye culimmadii saxaabada ah sinaba ugama maarmi karo falamaa taala daalika cala bni zubayri kallama wuxuu la hadlay almiswara bna makhramata wa cabdaraxmaan ibn alswad ibni cabdi yaquutha labadaas saxaabi buu la hadlay oo wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi anshudukum allaha ilaahay baan idinku dhaariyey lamaa dakhaltumaanii ha ay ilaa dakhaltumaanii inaa ii gelisaan mooyaane calaa caaishata caaishata radia allaahu canhu canha caaisha inaa ii gelisaan mooyaane maaragta taladayba tay ma aha taasaan idinka doonaya fa innahaa laa yaxilu laha maxaa yeele xalaalu ma aha an tandira inay ku nadarta qatiicatii goyntayda inay ku nadartaa xalaalu ma aha fa aqbala bihi lmiswaru miswar baa yimi iyo wa cabduraxmaanin cabduraxmaan baa markaa la yimi oo soo kaxeeyey cabdilaahi bnu zubayr xataa sta'danaa calaa caaishata way la soo socdeen ilaa caaisha ay idan ka dalbadeen fa qaalaa waxay idhahdeen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatu an adkhulu intay salaameen bay dhahdeen ma soo galla sidaynu soo marrayna waa qaabka saxda ah ee isti'daanku waxa weeye uu yahay salaanta inta la salaamo qofki in isti'daanka lala raaciyo qaalat caaishatu caaisha waxay tihi udkhuluu soo gala qaaluu waxay idhahdeen kullunaa ma dhammaantayo ma dhammaantayo qaalat waxay tihi nacam haa udkhuluu soo gala kullukum dhammaantiin walaa taclamu manay ogeyn ana macahuma bna zubayri ibnu zubayrinu la socdana markaa may ogeyn iyaguna waxay doonaya u yar qariyaanoo markaa falamaa dakhaluu markii ay soo galeen ee halkii ay u ogolaatay ay hore u soo galeen daartii ayaa dakhala bnu zubayri alxijaaba ibnu zubayr baa xijaabkii ugu galay a xijaabkii ayuu ugu galay oo xijaabkii waxa weye ka sokeeyu isagu hore u dhaafayoo halkii ay joogto ugu galay habaryartii faactanaqa wuxuu waxa weeyaan markaa qoor weydaarsaday caaishata caaisha radia allaahu canha wadafiqa wuxuu gudagalay yunaashiduhaa inuu maaragtay dhaariyo oo uu weydiista inay la hadasho wayabkii u ooyo wadafiqa almiswaru wa cabduraxmaani labadaas saxaabina waxay gudageleen yunaashidaaniha iyaguna inay dhaariyaan ilaa kallamatu inay la hadasho mooyaane inay macni la hadasho oo wa qabilat minhu ay ka aqbasho wayaquulaani waxaanay lahaayeen ina nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa wuu reebay camaa qad calimti waxaad og tahay oo min alhijrati ahaada walaa yaxilu limuslimin muslimna xalaalu ma aha an yahjura inuu ka haajira akhaahu walaalkiisa muslimka fowqa halaai layaali falamaa akharuu markay ku badiyeen calaa caaishata caaisha min atadkirati waanidii iyo wataxriiji dambaajintii macni in arrintan dambaab uu ka dhalanayo dafiqat waxay iyaduna gudagashay tudakiruhumaa inay waaniso oo watabki ay oydo wataquulu ay tidhaahdo inii anigu nadartu waa nadray wanadru nadarkuna shadiidun wuu daray marka alla kacabsigeeda aad iyo aad u weynaayo arrimahaas oo hore ay sheegayaan oo dhan way ogeyda laakiin way ijtihaaday markaa nadarkuna waa shadiid bay tiro wuu daran yahay falam yazaalaa kamay zuulin bihaa iyada xataa kallamata bna zubayri xataa kallamat ibna zubayri ilaa ibnu zubayr ay kala hadashay say ugu wadeen bay markii dambe waxa weeye ay la hadashay wacataqat waxaanay xoraysay fii nadriha nadarkeedii arbaciina raqabatan afartan qoro afartan qorood bay xoraysay oo dee nadarka noocan oo kale waa nadrulijaajkiio halkii dhaartun baa la mariya qofku haddii uu oofin waayo u hogaansami waayo waxa weeye kafaara gudashadii dhaartoo kalunbuu la imanaya kafaara gudashadana waxaa qofku labada hor u kala dooran jiray waxay ahaayeen toban miskiin inuu quudiyo ama waxa weeyaan maaragtay uu dhar siiyo oo uu aratiro iyo inuu qoor xoreeyo marka iyadu xorayntiibay u baydhay xorayntaana hal qof baa saaraa laakiin afartan bay ka dhigtay afartan addoon ayay xoraysay oo dee alla kacabsigooda dadka aad iyo aada u weynaayo khashyadeeda ayaa aad iyo aada u sarraysay wa kaanat waxay ahayd tadkuru mid xasuusata nadraha nadarkeedii bacda daalika intaa dabadeed fa tabkii way ooyi jirtay xataa tabulla ilaa ay ka qoyso dumuucaha ilmadeedu khimarahaa gambadeeda ilaahay ka qoysa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey markaa xadiidkanna isaguna markaa fawaa'id kala duwan ayuu leeyahay wa can cuqbata bni caamirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kharaja wuxuu u baxay ilaa qatla uxudin saxaabadii uxud lagu laayey buu u baxay wasallaa calayhim waanuu ku tukaday bacda hamaani siniina sideed sano dabadeed buu ku tukaday kalmuwadici isagoo ah sidii mid sabootiyaya lilaxyaai dadka nool iyo walamwaati kuwa dhintayba uma alaca ila lmimbari dabadeetana mimbarka ayuu u baxay faqaala wuxuu ihi innii anigu bayna aydiikum hortiinna waxaan ahay faradun mid ceelalya ah oo idinka sii horeeya wa ana shahiidun calaykum markhaati baanaan idinku ahay wa ina mawcidakum ballantiinuna alxawdu darka weeye wa inii aniguna la anduru ween eegaya ilayhi ilalxawdi darka min maqaamii haadaa halkaygan aan taaganaan ka eegaya wa inii anigu lastu akhshaa calaykum idinkama baqanayo an tushrikuu inaad shirki samaysaan walaakin ha yeeshe akhshaa calaykum waxaan idinka baqanaya addunyaa addunyada an tanaafasuuhaa inaad u tartantaan qaala wuxuu ihi fakaanat waxay ahayd aakhira nadratin fiirintii ugu dambaysay ee nadartuhaa aan eega ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam muttafaqun calayhi saxaabigan markaa cuqba ibnu camir baa sidaale wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray walaakinii aan yeeshay anigu akhshaa calaykum addunyaa addunyaan idinka baqanaya an tanaafasuu fiiha inaad dhexdeeda markaa u tartantaan oo baratantaan oo wataqatatiluu iskulaysaan oo fatahlikuu halaagsantaan kamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka horreysuu halaagsamay qaala cuqbatu cuqba wuxuu ihi fakaana aakhira maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama cala almimbar wuxuu ahaa xaalkaasi maaragtay markii ugu dambaysay rasuulka ilaahay aan ku arkay mimbarka wa fii riwaayatin qaala wuxuu ihi innii anigu faradun lakum ceelal yaan idin ahay wa ana shahiidun calaykum markhaati baanaan idinku ahay wa innii anigu wallahi ilaahay baan ku dhaartay la anduru ilaa xawdi ilaana xawdkaygii haddaan eegayaa wa innii aniga uctiitu waxaa laysiiyey mafaatiixa khasaa'ini alard ha furayaasha khasnadaha dhulka aw mafaatiixa alard wa innii anigu wallahi ilaahay baan ku dhaartay maa akhaafu calaykum idinka baqan maayo an tushrikuu bacdii dabada inaad shirki samaysaan walaakin ha yeeshe akhaafu calaykum waxaan idinka baqanaya an tanaafasuu fiiha adduunyada inaad u baratantaan oo isku dishaan iyada oo iyada ku fitnowdaan waalmuraadu bisalaati calaa qatla uxudin salaada calaa qatla uxud uu rasuulku ku salliyeyna ama uu ku tukadayna waxaa looga jeedaa adducaau lahum inuu u duceeyey laa salaatu lmacruufatu salaadan macruufka ah ma aha sidaasaa markaa alimaamu nawawi u maray marka waana sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan oo qofka muslimka ah ee shahiidka ah ee gaaladu ay dilaan shahiidulmacraka la ydhaahdo inaan lagu tukan ahayn ba akaru ahlilcilmi ay mareen waay waxyaabaha ay deliishadeenna waxaa ka mid a xadiidkii jaabiree sheegaayey rasuulku sala allahu alayhi wasalama saxaabadii dagaalkii uxud ku shahiiday inaan lala maydhin isla markaana aan lagu tukan ma garata xadiidkana haddaba soo arooray maxay kaga jawaabeen waxay idhahdeen salaadii loogama jeedo mani waxa weeye dee la takbiiranayo ee lagu tukanaye la tukanaye ducaa looga jeeda uu soo duceeyo wey macnuhu laakiin arrinkaa waa laga xoog badan yahi oo waa salaaddii caadiga ahayd baa la odhanaya waxaana u daliila riwaayadda sheegaysa fasallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala almayit wuxuu ku tukaday markaa dadkii uxud lagu laayey saxaabadii uxud lagu laayey salaada uu ku tukado meyidka oo kale ayuu ku tukaday marka riwaayaddaas way ku caddaysoo maaha ya salaadda waxa looga jeeda riwaayaddaasa caddaynaysa sidaa awgeed ta'wiilka noocaasa waxa weeye lama aqbalayo masalada noocaasana bacdu ahli lcilmi waxay mareen shahiidka in lagu tukan karo waa lagu tukan karaa oo nin kale oo gaaladu disho saxaabi ahaaba waxaa rasuulka ka sugnaatay sala allahu alayhi wasalam inuu ku tukaday marka calaa kulli xaal waxaad mooddaa masalada inay xoog badan tahy wallahu aclam qowlka odhanaya waana lagu tukan karaa shahidulmacrikihi waxa weeye waana la yska dayn karaa salaadiisa soo ma aragtid waana lagu tukan karaa waana markaa qofku waxa weye mukhayar baa looyihi waayo haddaan lagu tukanaa xadiid baa loo haya haddii lagu tukadanaa xadiid kala loo haya wa can abi zaydin camr bni akhtab alansaariyi radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baana tukiyey alfajra salaad subax wa sacida almimbara dabadeeta mimbarkuu koro fakhaaba fakhaطabanaa wuu noo khudbadeeyey xataa xadarat iduhru ilaa duhurkii soo galay salaad subax intuuna tukiyo mimbarka u baxay siduu u waday baa duhurkii soo galay fanazla wuu soo degay oo fasalla wuu tukaday uma sacida mimbara haddana mimbarkuu fuuro fakhaطaba wuu khudbadeeyey xataa xadarat alcasru ilaa casrkii soo galay uma nazla fasalla haddana wuu soo dego wuu tukaday uma sacida mimbara mimbarkuu fuulay xataa harabat ishamsu ilaa cadceedu ay ka dhacday maalin dhan buu mimbarkaa saaraa fa akhbaranaa wuxuu nooga warramay maa kaana wixii dhacay iyo wamaa huwa kaa inuu wax kastoo dhici doona fa aclamunaa ka noogu cilmiga badani axfadunaa waa ka noogu xifdiga badan rawaahu muslimun markaa iyadoo aynu garanayna rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam jawaamiculkelimi la siiyey ayaa haddana maalintaasoo dhan buu wacdi waday oo uu saxaabada markaa xadiiayey oo uu u warramayey maxaad u malaynaysaa cilmiga uu sheegay intuleega kolka وعن cائشhaةa رضي الله عنها qالت qال النبي صلى الله عليه وسلم mن nadر qofka ku nadra an يطيica الlaha ilahay inuu aطeeca falyuطichu aطeeca وman nadrka ku nadra an yacصiy الlaha ilahay inuu caasiyana falaa yacصihi yaanu caasin ilahi جaلa وعalى rawaahu الbukhaariyu qofkii nadr daacaa ku nadraa waa inuu markaa fuliyo nadarkana waxaa looga jeedaa shay waxaanu ilaahay ku saarin adugu isa saarto hadduu qofku wax macsiyaa ku nadrana maya ma guntamaayo mana fulinayo ilahay caasi maayo وعن أmi شhrيki رضي الله عنها أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أmaraha wuxuu faray بqتل الأwزاaqi qoratooyinka in la laayo و qaala waxaanuu yidhi kaana wuxuu ahaa ynfku mid ku afuufo dabka calىa ibrahima نbi ibrahim عalayhi السلام متafq عalayh dabkii nebi ibrahim lagu shiday ee markaa la doonaya in lagu gubo ayuu dhinaciisa ka afuufayey waay qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man qatala qofka dila wasaqatan qorata fii awali darbatin kadha u horaysa ku dilaa falahu kada wakada xasana intaa iyo intaasoo xasana buu leeyay waman qatalahaa qofka ku dila fi darbati thaaniya garaaca labaad ama kadha labaadka ku dilaana falahu kada wakada xasana intaa iyo intaasoo xasanaa buu leeyay duuna luula oo intaa hore ka hooseeya wain qatalahaa hadduu ku dilo fi darbati thaalita garaaca saddexaad kadha saddexaad hadduu ku dilana falahu kada wakada xasana intaa intaasoo xasana buu leeyahy oo taa kasii hooseysa wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray man qatala qofka dila wasaqan qorata fii awali darbatin ku dila kutiba lahu miatu xasana boqol ajar baa loo qora wa fii haaniyati duuna dalika ta labaad qofka ku dilaana intaa uu kasii hooseynaya wa fii thaalitati duuna dalika rawaahu muslim taasina waxay ku dhacaysaa bay ahlulcilmigu idhaahdeen wallahu aclam rasuulku wuxuu amar ku bixiyey in la dilo qoratooyinkaa markaa qofkan mar keliya dilay ku dilay markaa kadh kaga siiye ku dilay waxay kutusaysaa inuu ku dadaalay fulinta amarkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo arrintaa uu aad maaragtay ugu xusulduubay ya oo waxa weeye si firfircooni leh uu arrintaa ku qaabila ilaa uu kadh kaga siiye uu kow kaga siiye ta kale haddii qofku dhowr jeer ku dhufdhufto inay kaba baxsato ayaa dhici karta inay baxsatana la dooni maayo qaala ahluluqati ahluluqu wuxuu idhi waxay idhaahdeen alwasaqu wasaqu alcidaamu waa kuwa waaweyn oo min saama abrasa jinsiga magacaa leh saama abrasa xangodaatooyinka la idhaahdo ayay u badan tahay inuu yahaye waxa weeye jinsiga magacaa leh kuwiisa waaweyn weeye marka adigu wasaqani waa min alxasharaati almu'diya waxyaabahan dee xayawaankan wax dhiba ee wax qaniine ayay ka mid tahay weliba qoratooyinka nooca ugu darani waa nooc markaa indhabir waxaa la yidhaahdaa magacyay leedahay geelka gacbaadisiya bay dadku markaa u yaqaanaan qallajisana waa la ydhaahdaa bahal jiiq jiiq jiiq jiiq jiiq jiiqda gurto oo sidaa isu xooda oo cadho badan oo waxa weeye qofka markay ku dhufato oo aad iyo aad u waliilayo aad u xanuun kulul marka waa la dilaya ajarkaa weyn bay leedahay in la dila garo wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi qaala rajulu nin baa yidhi laa tasadaqanna waxaan sadaqadaysan doonaa bisadaqatin sadaqo oo fa kharaja wuxuu la baxay bisadaqatihi sadaqadiisii oo fa wadacahaa wuxuu dhigay fii yadi saariqin nin tuuga ayuu gacanta u geliyey fa asbaxuu waxay waa beriisteen dadkii yataxadasuuna iyagoo ku sheekaysanaya tusadiqa leylata xalay waxaa lagu sadaqadaystay sadaqad calaa saariqin nin tuuga faqaala wuxuu idhi ninkii markuu arrintii ogaaday allaahuma allah ow laka alxamdu mahad odhanadaa iska leh la atasadaqanna waxaan sadaqadaysan doonaa bisadaqatin fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisii buu la baxay oo fa wadacahaa wuxuu dhigay fii yadi zaaniyatin gabadh zaaniyada gacanteed buu geliyey markaa isagu sadaqad lilaahiya ayuu maaragtay la baxayaa cid mutaysatay baanu doonayaa inuu siiyo fa asbaxuu waxay waa beriisteen yataxadauuna iyagoo ku sheekaysanaya tusudiqa leylata calaa zaaniya xalay gabadh zaaniyada wax lagu sadaqadaysto fa qaala wuxuu ihi allaahuma allah ow laka alxamdu adaa mahad oo dhan iska leh calaa zaaniyatin ay waqacat sadaqatii sadaqadaydii waxay ku dhacday calaa zaaniyatin gabadh zaaniyada ama tasadaqtu calaa zaaniya laa tasadaqana bisadaqatin fakharaja bisadaqatihi fawadacahaa fii yadi qaniyin haddana nin hodanaho waxhaysta ayuu gacanta ka geliyey fa asbaxuu yataxadauuna waxay waa beriisteen iyagoo ku sheekaysanaya tusudiqa calaa qaniyin nin qaniya wax lagu sadaqadaysto faqaala wuxuu ihi allaahuma allah ow laka alxamdu mahadoo dhan adaa iska leh calaa saariqin ay tasadaqtu calaa saariqin wa calaa zaaniyatin wa calaa qaniyin ayaan markaa ku sadaqadaystay fa utiya waa loo yimi macnii manaan baa loogu yimi oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii miya calaa saariqin tuuga aad ku sadaqadaysatay falacalahu an yastacifa can sariqatihi wuxuu mudan yahay inuu kaga dhowrsoonaaduu kaga go'o tuugadiisii oo is idhaahdaba waar si kaloo ilaahay ku arsaaqayo xalaalaa jirte maxaa kugu wata tuugadow saa iskaga da'yo wa ama zaaniya sadaqadaad zaaniyada ku sadaqadaysata miya zaaniyadii miyaa falacalahaa tastacifu can zinaaha iyaduna waxay laga yaabaa inay maaragtay kaga dhowrsoonaato zinadeedii oo jidhkeeday ka ganacsan jirtay wax ka qaadan jirtay iyo wixii ay iskaga daysay dabdaradiio ay maaragtay ku joojiso wa ama alghaniyu haniguna falacalahu an yactabira waxaa laga yaabaa inuu ku cibro qaato oo fa yunfiqa uu wax ka bixiyo mima aataahu allah ilaahay jala wacala wuxuu siiye rawahu lbukhaari uu sidaa sidan adigaba laguu siiye adna u sii rawaahu lbukhaariyu bilafdihi wa muslimu bimacnaahu muslimna macnihiisa ayuu ku wariyey marka xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa mar haddii qofku sadaqadan ilaahay dartii uula baxo cid mutaysatayna uu doono inuu siiyo ilaahay jala wacalaa wuu ka aqbalayaa xataa haddii hadhow caddaato ciddaa uu siiye cid aan mutaysanba inay tahay ilaahay jala wacalaa wuu ka aqbalay waaya ninkana hurdadaa loogu yimiyo waxaa loo sheegay in sadaqadiisii marka laga aqbalay ninkana sida daahirka waxa weeye ummadihii hore ayuu ka mid ahaa ummadihii inaga horreeyey buu markaa ka mid ahaa subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astafiruka intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين